bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin qismigii lixaad waxaan ugu cinwaan dhignay alducaatu almundasuuna fi saf waxa weeyaan dadka isku sheegaya inay yihiin kuwa diin ilaahay uu yeerayo laakiin ma aha dad ducaad e ma aha laakiin safkaa lagu duugay dadka safka ku duugan waa yacni dadka muslimiinta ah oo dacwada iyo khayrka wado yaa lagu dhex abuuray wuxuu doonayaa marka inuu sirtooda tabiyo diintiisa wuu iska iibsaday muslimba magaca ha ka ahaado laakiin waxa weeyaan waa nin mundas ah safkiyaa la dhexgeliyey ama waxaad ku magacaawdaa soomaalida basaasin bay yidhaahdaan carabiga jaasuusa lagu yidhaahdaa istilaaxii horeo muslimiintana munaafiqiina la dhihi jiray munaafiq waxaa weeyaan korna islaamuu ka yahay hoosna gaaluu ka yahay ninkii ay ka gaartay cadaawnimo camalkan islaamiga oo socda sidii lagu burburi lahaa yacni gaal inuu yahay keligiis ma ahane waxa weeyaan waa gaalada qeybta ugu xuno islaamka in lagula dagaalamo loogu talagalay weeyaan marka sinfigan ama qismigan waa qismiga ugu khatarsan waay lianna waxay u shaqaynayaan inay cumala u yihiin jihaad oo islaamka kasoo horjeedo ama guda ha ahaato dowlad oo dee islaamka kasoo horjeeda hadday tahayne waa shaqaalo u noqonaa ama dalalkaas oo gaalada oo islaamka aan ogolayn marnaba inuu hormaro yuu shaqaalo u yahay oo warka u tabinaya marka warka basaasiinta ah sidiisaba waxa weeyaan islaam keligii kuma gaar aha waxaan dowlada caalamka ka jiro wax isku kalsoon ma jiraan mid kastaba midda kale waxay ku fikiray iyo waxay qabanay in ay ogaatay isku dayeysa bal waxaaba laga yaabaa basaasin sharciyeysa waxaa lagu leeyahay safaaraadka ah si badan bay u shaqeeyaan marna calaaqaadka iyo waxa in la hagaajiyo tijaarada lees dhaafsado oo kada waxaa ku jira boqolaal qofoodaa ku hoos jirto oo dowladaas iyo xooggeeda iyo awoodkeeda iyo shacbigeeda iyo waxay yihiin in laga tabiyaa la doonayaa dowlad kastaba miday ka awood badan tahay iyo ay ka rabid badan tahay inay ogaato dadka kaleo ayada lagu awoodda kula tartamay bal u fiirso marka xataa ma aha maxaan ku yidhaha basaasiinta yacni xagga militariga iyo awoodda keligiis ma ah hadda meesha ugu daran waxaa waaya teknolojiga dowlad baa wax fiican gaartay oo culuum hormale kombyuutaraadkii ama ha ahaato satellaytkii ama yacni daawo ama wax kale ha ahaato dowladihii kale waxay xoogga saarayaan sharikaadkaas wax soo saarayo in lagu ogaado daawadaas ama horumarkaas wuxuu ka samaysan yahay iyo jidka loo maray in kulliga laga xadaa la doonayaa sidii dadkaasi ayna uga rafaadeen oyna ugu dhibaatoonen inay gadaal ka soo bilaabaan ee dowladdaas meesha ay maraysa in hore lagala qabsado waxaanu ognahay adduunyada sirta oo nukleerka ah maraykanka ugu horreeyey ruushka wuxuu ku gaaray basaasnimo ayuu maraykanka ka guuriyey sirtii asigaas rag waaweyn oo nukleerka soo saaray yaa waxay noqdeen qaar la shaqeeya wixii la dhihi jiray midooda sofiyeetiga ay la shaqayn jireen sidaasaa waxay yidhaahdeen raggii waaweynaa oo madaxdii midooga sofiyeti waxay yidhaahdeen haddii ayna arrintaas basaasinta ahaan lahayn meesha aan ku soo saarnay maraykan shan sano aan kaga dambaynay shan iyo toban sano aynagu qaadan lahayd inay nukleer aan soo saarno maraykanka kamana ogolaan lahayn dowlad kale inay gaarto inay nukleer soo saarato waxa weeyaan sida ayaga hadda shan dowlad iyo lix dowla aad gaar ugu tahay bay maraykan keligiis wuxuu isku dayi jiray inay keligiis gaar u ahaato marka sirta in la kala guuriyaa milatari keligiis kuma eko caalamkan dhan waxa weeyaan wax yaroo horumar haddaad gaartid waxaa la doonayaa meesha aad joogto in lagaala jaan qaado sirta lagaa helo marka wax laysla wada ogyahay waay marka waxaaba adkaatayba qofkii sirti inuu makanisto liannahu wixii kombyuutara la gelina rag waxaa jira qaraasina la yiraahdo kombyuutaraadka si loo dhexgalo sirtaadii sida loo ogaado waxa dhaqdhaqaaqaaday fikirkaada iyo ragga meesha ka shaqeeyo dhan ragaaba ogaanaya marka waxaa la leeyahay waa waa mowduucaas mowduuc oo caalamka oo dhan waa dadka muslimiinta keli ugma gaar ah muslimiinta waxay kaga duwan yihiin maadaama risaalo ilaahay ay ximbaarsan yihiin dadka ducaadka a aad baa looga cabsanayaa lianna waxaa la ogyahay qof mabdala lalama tartami karo marka intii aanan qoladan hoos ugu gelin waxaan rabnaa inaan ku baraarujinno in mowduuca dadka basaasinta ah in xadkooda laga bixiyo ma ah lianna waxaad arkaysaa dad banoo ducaad ka mid ah haddii ay dhacday in la ogaado maxaan ku dhahay jamaacadaas fulaan waxaa laga dhex helay nin oo basaas ah yaa la ogaaday oo markii la kashfiyey dad baa waxaybu amra aybu u malaynayaan arrintaasba inay ku dhex jirto inay dacwada fashal ay u tahay wixii aan soo wadnayna wax kasoo qaadan aysan jirin camalkii asraartiisaba haddii la ogaaday meel aan ka bilownay meelaan wax ku dhammayna malakan waa fashilmay halaga kala hala kala hulaalo hala kala tago dadaaba saas aaminsan saas ma ah waxaa kugu daliil ah haddii dad lagugu dhex abuurto inaysan ka mid ahayn macnaheedii waxaad soo waday inay baaba'day inaysan ahayn yacni mithaal ahaan waxaan ku siinaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu madiino joogay dowladda islaamkeeda ay hana qaaday ee meel fiican ay gaareen dad badanoo dad waxaa laga dhex helay majmuuca munaafiqiin ah yaa ku dhex jireen oo xataa suurad dhan oo suuratu towba la yiraahdo oo munaafiqiinta wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum waxa weeyaan xataa hal qola keligeed ma ahayn qof kastaba itijaaha ay lahaayeen marka qoladaas way dhex joogeen waxay u dhex joogeenna islaam ma ahayn afkay islaamka ahaayeen iyo xarakaadka muslimiinta way la dukanayeen qalbigana gaal bay ka ahaayeen waxaanoo dhanna sidii lagu baabi'i lahay bay muslimiinta ugu dhex jireen waxay samayn jireen marka wixii sir ay haayaan u tabin jireen dadka muslimiinta kasoo horjeeda ama ha noqda mushrikiintii nebiga uu ka yimid ama yahuud ha noqoto ama cadow kale ha noqotee waxaweyaan sirta saas u kala falanqayn jireen marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa ogaay magacyaalkooda ilaahay wuu u sheegay lidaliil nabigeena inuu xudayfa u sheegay horey baanu soo sheegnay iyadoo dadkaas ay joogaan nebigana wuu iska dhaafay adig munaafiqa tahay munaafiqa tahay soo qabta qoorta ha laga jira ma dhihin liannahu dadka waxay u fasiri lahaayeen oon waxba aan la soconin dadkii saxaabada oo nebi maxamed diintiisa rumaysta dilku bilaaba la dhihi lahaa taas hadduu yiraahdana dacwadiisa ay fashal ku tahay marka dhibkaas meesha jira waxaa loo taxamulay dhibka ka imaanaya haddii nimankaa lala dagaalamo iyadoo la og yahay baa la iska daayay xataa laa yuqaala ina muxamadan yaqtulu asxaabah dacwadii ma marka dacwadina way iska socotay ayagoo dadkaas ay ku dhex jiraan yay muslimiinta maalin kasta sida uga fiican ay u hana qaadayeen sababta waxa weeyaan hal nin muslima oo mukhlis oo diinta dhab ay ka tahay juhdiga uu bixinayo iyo toban munaafiqiin ama basaasiin lugoysmada ay bixinayaan ma tartami karaan ninkaan ilaahay dartiisa wixiisa ay ka tahay ilaahay baa barakaynaya kuwan makriga iyo balaayada watane waxooda way ku dabagadoomayaan walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahlih marka ayagaa ku khasaaray sidaa daraaddeed dadka iyadoo joogo yay dacwadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam meel aada u sarraysa ay gaartay liannahu ilaahay dartiisa wixii loola jeedo way baaqi noqdaan wixii ilaahay waxaan ahayn laysaga gadayana way baaba-aan marka waxaa nala gudboon inaan xataa ku tashanno camalkan adiga aada wadid in lagugu dhex jiri karo marka ka marxala uulaa haddii ay dadkii joogaan oo anba qadarno haddana in tilaabta labaad inay waxay kaa qaadeen in adiga dhib lagugu geysano saad ugu hortegi lahayd yani in macluumaadkaada la ogaada macnaheeda ma keenaysa in maxaan ku irahdaa lagu fashiliyo macluumaadkii in la adeegsado oo adiga dhib laguu geysta taasaad ka dadaalaysa marka haddii inta islaamka taariikhda soo martay oo mu'aamaraad iyo iyo dabin oo dhigitaanka islaamka soo maray ee loola jeeday hadday siday tahay u fuli lahayd wax dacwahoo meesha ka soco lahay maba jirinba haddii dadka gaalada ama cadowga islaamka ku ah say u qorshaysteen islaamka in u baabi'iyaan hadday u fuli lahayd maanta wax islaama le maba arki lahayn laakiin taas waxay daliil u tahay wax kastoo ay doonaan inayna fuli karin wa ilaa haddii maanta ay yahuud waa dowlad weyn oo caalamkii oo dhan hadda gacanta ku haystoo maraykan xataa uu ka amar qaato hadday sidii rabtay wax uga socon lahayd nin laa ilaaha ila allahu dhahaya lama arki lahayn wa maca daalika wax ay qabanayaan ma jirto wax yaroo dhib ah waa ay geysan karaan laakiin islaamkii sidiisibuu u socdaa walidaalika ninka muslimka waxaa laga rabaa inuu wuxuu qaban karana uu qabto asbaabtii cadowga laysaga ilaali lahaa inuu soo kusoo dhexgelinna wixii aad qaban kartid aad qabatid intaas markaa samaysidna ilaahay amarkaad u bandhigtid oo aadan isdhihin waxa weyaan amuu ninkan uu yahay nin oo nagula dhex daray kan amuu yahay dadkii o dhan haddaad ka shakisid adiga aad iska shakisid camalkii la qabana aad tirahda amuu dadka cadowga uu kashfiye u ogaaday haddaad tirahdid waxa weyaan waa wax cadowga doonaya adiga dhan maxaa kalsoonida kaa dhumayso wax aad qaban kartid haba yaraatay ma jirto taas ugama jeedno in nin basaas ah in camal islaami laga dhex helo wax dhibbi ma laha inaan leenahay ma ah laakiin dhib ay leedahay laakiin xadkeeda yaan laga bixinin oo wax suuragal ahoo la heli kara baa laleeyahay oo ma aha macnaheeda haddiiba nin nagala dhex helay inay tahay camalkii islaamiga inuu dhammaaday ma ah marka waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa maanta la joogo dad basaasin ah in layska dhex waayo wax suuragal e ma aha haddii la yidhaahdo hadalkaas xaqiiqada uu dhow yahay walidaalika lianna waxaan joognaa casri oo cawlama la yidhaahdo caalamkii oo dhan baa isku noqday hal qarya keligeed waxaaga waaba loo jeedaabo waxaa laga hadlayaa qofkan siduu u fikiraya maskaxdiisa in laga akhriyaa lagu fikiraya ninaa waxxaday ama dhib geystay dadaabay shaqadooda ay tahay qofkan in la taxliiliya maskaxdiisa iyo hadalkiisa laga soo saarto xaqiiqada waxay tahay marka haddii ay dhacday maxaan ku yiraahdaa ay dhacdo in qof nagula dhex duugo oo basaas ah ama ashkhaas yacni baciid ma aha liannahu camalka islaami aslan waa camal tatawuci ah dadka kasoo qeybgalaya dad adiga aada doorato ikhtiyaar imtixaanaad gelisa ma ah waa dad leedahay warkaalay dacwada igala shaqee warkaalay muxaadarada imaada warkaalay waxbarta warkaalay islaamka aan u gurmana adigaa dadka u yeeraysa marka nin hadduu dadkaas oo dhan u wada yeero boqolaal badanaa soo dhexgeli karo oo ayaga dan kale kaaleh marka tandiim islaami ama dacwo islaami ahoo oo aalaaf shakhsi ay qeyb ka yihiin in la yiraahdo waxaa laga ilaalinaya inay hal qof xataa uusa soo dhexgelin wax aada u adag waayo lagama waynayo nin damiirkiisa iibsado oo adduunyo u xeshay lagama waynayo liannahu saas waxaanu leenahay duwalkii ama dowladayaalkii hormaray oo imkaanaadka ay haystaan aada yaabaysid baa ka quustay inay asraarta ay gooni u leeyihiin ay caalamka ka ka ilaashtaan waxaad maqlaysaa dowlad kastaba yacni inay ka sheeganayso in nidaamkeedii kombyuutaraadkeedii qalabkii asraarka in la dhexgalay dad baa waxaa la arkayaa aan waxba ayna ku kalifayn marka wixii o dhan waaba lagaa naskhisana waa lagaa guursana koobiyeyna lagu samaynay marka duwalka waxay ku tala gashaa haddii asraarteeda la ogaado in haddana ay ku fikirto taas waaba iga fara baxsatee haddana yaan tilaabta ku xigto saanan dhib loo lagugu geysanin asraartii lagaa qaatay saanan dhib lagugu geysanin oo wixii lakala bedelo oo asraartii arqaamtii la bedelo oo min jadiid haddana ayna noqonin jid layska maraya ayna noqonin marka haddii dowladihii hormaray ay sidaas ay la marayso camal islaami ah oo mujtamac oo dhan ay ka qeybgalayaan intay macquul noqon kartaa inay asraartiisa gaar noqoto cidna ayna ogaanin arrintaas waa arrin layska dareemi karo inaysan ayna macquul ahayn walidaalika waxaa habboon in marka horeba camalka aad qabanaysid niqaadka xasaaska ah oo dhibkuu keeni karo ama cadowgaada uu kaaga faa'iidaysan karo inaadaba qoraalkaba iyo meelaha oo looga hadlayo inaadaba ku soo darin ee si gaar ah loo maareey yacni waxa weeyaan islaamka ahdaaftiisa camalkaada adiga aada wadata ahdaafta ama ulajeedayaalkaada iyo wasaa-isha aada u maraysid inay iska ahaato mid caam ah oo dadka oo dhan ay iska wada ogyihiin aniga dacwaan u yeerayaa inta jaamacadan ka furayaa intaasoo waxaan doonayaa inaan dadkii ay diintoodii kusoo laabtaan yacni cid waxay dhihi karta ma jirto inaad tiraahdid aniga waxaasaan samaynaa dowladdaasaan ku duula haddaan awood helo taas kalaan baabi-inayo wax oo maanta waarid ma aha inaad warqad ku qortid cadowgaadii u ogaado ayib marka waxyaalaha dhibka keenayo xataa hadday ahdaaftaada ka mid tahay waxba qoraal ha ku samaynin waaba hadday jirto wa ayib marka camalka islaamiga bilowgiisu ilaa nihaayadiisa in la wada qoro shardi ma aha annaga waxaanu ognahay wakhtigan aan joogno waxaan qaban karno waa yaroo wax yaroo maxduud ah waay ummaddii naga dambaysaasay dhammaystiri doonto dadkii kasii dambeeyaa dhammaystiri doona marka umamtii oo dhan waxay qabanaysaan aniga qoraya ma ah ilaa laga helo khilaaf raashida dhabihii loo mari lahay adiga inaad qortid ma aha adiga inta kula gudboon oo aad qaba kartid ka qor qoladaas kale macaqli la-ah oo gadaashaa imaanaysa ayagaa ku dhammaystiranay marka cadowgaada ha ku baraarujinin wax hadda waxbana aan kuu qabanaynin hadhowna dhib weyn kuu keenayo waxba meelahaasa ka sheegin waxaa jira kalimaad layska qorayo macsuulaho qurax badan wax hadda maanta qaban karana aysan jirin dhib inay kuu keento mooye dheefna aadan ka faa'iidaysanayn marka taas oo kale in layska ilaaliya tahay islaamka shareicada islaamka jaanibkeeda caqiidada iyo jaanibkeeda shareicada ah wax caalamka ka qarsoon ma ah liannahu kitaabka ilaahay baa wixii oo dhan noo caddeey in ummadda islaamka waxa laga rabo sunnada nebiga aada usii faahfaahisay annaga waxa weeyaan intaas meesha lagu sheegay sidii lagu hergeli lahay unbaa nagala rabaa laakiin ahdaafta ummadda shareicada islaamka in maxaan ku iraahdaa ummadda cadaala lagu xukmiyo shareecadeeda ay ku dhaqanto ummadda sawaasiya ay wada noqoto shareecada islaamkaana ay noqoto midda na xukunto taas waxa weeyaan cid kasta ciday hadda wax u dhimaysa male waa hadafkii islaamka ahaa kitaabkii ilaahay bay ku qoran tahay wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifanahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna diinahum aladi irtadaa marka wixii waa wixii oo la wada yaqaanay waay marka waxa adig hadda gooni aad meel ugu qorqortid oo lagu waxaa kitaabka ilaahay bay ku qoran tahayba marka sidaa daraaddeed baa waxay tahay in anaga aan samaysano ahdaaftaas ilaahay uu naga naga rabo inaan samayno sidaan ku gaari lahayn dariiqa ugu sahlan iyo takliifada ugu yar marka xil naga wada saaran waa dowladaha islaamkana way ka saaran tahay shacbiga way ka saaran tahay dumarka way saaran tahay ragga way saaran tahay dadka muthaqafiinta nin gooni looga leeyahay ma jirto war waxaasaa nagala rabaa aan isku kaalmaysanno saan u hergelino haddaa tiraahda cid hadda maanta wax kugu sheegan karta haba yaraatay ma jirto marka sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan yaa wax badan looga baaqsan karaa markii aan ku laabanno ninka basaaska ah asiga iskama abuurmo dada abuuro oo loogu talagalay inay ummadda ku dhex abuuraan dadkaas oo jihaadkaas koro ama dhinacyaashaas arrintaas samaynayo nin kastaba basaaskama dhigayaan waxay raadinayaan ninka maxaan ku idhaahdaa ay ku tuhmayaan caqli badan inuu leeyahay makri badan inuu geesinimo gaar inuu leeyahay nin ay ka muuqato diyaargarow kullu shay inuu adeegsado suu dantiisa uu u fuliyo dadka sidaas oo kale lagama wada hela dadkaasaa la raadinaya sidii shaqaalo loogaga dhigo waxaa u sii dheeraada waxaa la raadinayaa haddii uu jiro jamaaca islaamiya ama tandiim dadka manaasibta muhiimka haysta in la shaqaaley lianna waxaa la ogyahay ninkaas haddii mar gacanta lagu dhigo in dadkii oo dhan maxaan ku idhaahdaa awoodda uu leeyahay inuu u adeegsado inuu cadowgii ugu adeego waxay ku kalifaysay ma jirto lianna wixii dhaasaaba gacanta ku haayabo intaasaan leenahay intaasaan doonaynaa intaasaa loo dhaqaaqaa dadkii waxa weeyaan adigoo dhan waxa weeyaan nin socdo oo kaamira lagu haaya iska noqonaysa marka nasalu allah salaama khutuuradeeda wax sahlan ma aha laakiin iyadoo haddana ay saas tahay baana la arkay inay waxweyn aynasa qaban karin biidn illaahi tabaaraka wa tacaala marka waxaa jirto duruq lagu abuuro dadka basaasiinta way badan tahay annaga haddi shaqadaas dadka ay ku howlan unbaa yaqaano oo dee cadowga islaamka u arko laakiin waxaa la wada ogyahay markii dhulkan ay yimaadaan midna waxa weeyaan waa mid dadka dacwada wado ooba awalba iska fiicnaay inta lala fadhiisto wax lagu akhriyo damac la geliyo la yidhaahda nala shaqay nin awal fiicnaay oo la shaqaalay waay ninna waxa weeyaan nin aanan ku dhex jirin camalkii islaami oo dibadda ka joogo oo dadka muslimiinta iska ah ninkaas waxaa lagu diyaarinayaa inuu muujiyo yacni jacayl islaam cibaado islaamka inuu ka murgo marka dadkii oo dhan waxay isleeyihiin camalka uu shaqaynaya wallahi ninkaan nin fiican weeyaan asoon cid uusan ka tirsanayn yaa camalkan oo dhan uu qabanaya nin salaadii soonkii xajkii cibaadaadkii qiyaamuleylkii dacwadii muxaadaraadkii xaadirintooda waxooda dhan nin laga yaabuu noqonaa taa waxay ku dhalinaysaa marka in jamaacaadkii oo dhan loo kala tartamo la yidhaahdo war ninkaas nin fiican weeyaan isagoo haddan cidna aan ka tirsanayn oo intaasuu samaynayaa haddii aan annaga ku darsanno wax badan buu noo qabanayaa lale waa nin la diyaari wa inuu ku sirow doonaya marka tandiimaadkii jira mid kasta waxay dalbaysaa inuu ayada kusoo biiro markii jihaadkii koro oo asiga awalba arrintan u sameey buu tale u celinayaaho wuxuu leeyahay maxaa tale ah markaasaa lee qoladaas fulaan yaa noogu khatarsane kuwaas ku biir kuwaas intaad ku biirtay liannahu kuwaasaa noo daran sirtooda saan u helnaan doonayna marka sidaasuu bilaabayaa marka inuu qolo ku biiro uu dhex ordo ou noqdo fiiri markii geedaha tiirarka oo kale ama waxyaalaha oo wax lagu dhiso waxa oo la yidhaahdo suus yaa dhexda ka gelay tiirkan weyninka badan markaad aragtid hadduu cayayaankaas ay galo intuu jaro jaro jaro jaro jaro yaa wuxuu dhexdiisa sidii wax oo maaratay budadii uu ka soo saaraya waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa geedkaas intuu sii taagnaada waa adag yahay liannahu suusaa ku dhex jiro bahalka aboorka ku ah ayaa baabi'inaya marka wuxuu rabaa camalkii islaamiga inuu hoos ka cuno ou hoos ka burburiyo sidii markaasoo qolofu hal mar isku soo duma saasuu doonaya ayib ninkaas asiga ah dabcan markuu meesha kusoo biiro in la ogaado ma rabo wuxuu isku qarinaya marka cibaado buu isku qarinaya inuu cibaado badan sameeyo camalka islaamigu u ooyo inuu inta kala ordo inuu muujiyo inuu islaamka khiiro weyn uu qabo inuu muujiyo sidaa daraaddeed baa waxaa weyaan siduu kalsooni u helo lira ninkan ah waaba noogu fiican yahay ninka nooguoo noogu jira weeyaan hadda ka hor waxaan aan aniga aan mutaabaceeyey ama aan dhageystay nin oo basaas ah oo maraykan ah oo loogu talagalay muslimiinta maraakista maraykanka ay ku leeyihiin inuu basaas ka noqdo marka wuxuu iri c i ada waxay ii dirtay buu iri inan markas fulaan aan aadoon islaamka aan iclaamiyo islaamaan doona aan iraado dadkii o dhan waa la soo dhoweeyey islaam uu doonayaa waa la islaamiyey markaskii ninkan lacagtiisuu qaataa markaskuu fadhiistay markaasuu bilaabay carabiga inuu barto markaasuu bilaabay inuu maxaan ku iraahdaa qur-aanka xifdiyo inuu cibaado badan sameeyo maanta dhan masaa'iluu weydiinayaa maba marayn karaysa dadkii oo dhanna way loo tacaadufayaan asigana ishiisa meel kale bay taa ay saaran tahay wuxuu iri waxyaalaha aniga lay amro waxaa ka mid ah markuu howshi dhammeeyey ee uu ka baxay yuu ka hadlayaa markaan idaacad dhan baa wareysanayso marka wuxuu iri markii aan meesha ku dhex jirin waxyaalaha igu yaa badnaay buu iri dadkii madaxdii ahay waxay i amreen buu iri inaan wejigayga dhulka ku riiqo oon dhulka ku jiido xoog sidii ay calaamo uga soo baxdo dadka lagu yaqaano dadka sujuuddooda aad ay u badan tahay meeshaas wejiga ah ka madoobaada amaba buro ahaanaba kasoo baxdabo dadkaas calaamo waxay u tahay nin sujuud badan inuu yahay inaan wejigayga dhulka ku riiqo ilaa calaamadaas ay iiga soo baxda buuri anigoo ulajeedadeedii ay ahayn islaam iga ahayn laakiin dadka aan la shaqaynaya in la yidhah maasha allah shalow soo islaami maantana waaba na dhaafayba in la yidhaahdo anigaad shaksi ahaan u dhageystay ninkaas asiga marka ninkaas camalka islaamiga markuu soo galo laba howlba waa qabanaya howsha koobaad inuu inuu nashaadka meesha ka socdo uu sidii yahay u gudbiya ciddii u soo dirsatay midda labaad inuu abuuro safka islaamiga dhexdiisa inuu dadka diraaso ku sameeyo dadka diinta dadka uu yeero inuu uu ka sameeyo diraaso marka kadibna uu arko dadka way kala duwan yihiin nimaa ay tadabdubkiisa badan yahay oo aan meel ku nagaa karin oo maanta haddii meeshan uu joogo biri halkaasuu joogaa waxwaa mulaaxadaha laga qoraa nin baa waxaa jira damaciisa xad aan lahayn oo haddii xoolo u helo wax kasta dhaafsanay raggaasuu isha saarayaa marka asiga ma aha dadkiibuu u sheegaya dadkaas haddii maanta lala fadhiisto wax badan waa lala gaari karaa dadkii ayada jihaadkii baa adeegsanaya dad kale loo soo dira asiga ma ah way ogolaanayaan marka dambe waxaa lee ninkaas waa nin maal jecel haddii la yirahdo intaasaan ku siinaynaa malaayiin ah gurigaasaan ku siinaynaa bas nala shaqey annaga haddii la yiraahdo kofemu hoosow ka saxiixah waa qaadanaya lan dabiicadiisaa loo ogaaday markaas kadib baa waxaa la barayaa waxa laga rabo waxuu shaqaynaya waa waa waa waa waa marka dambe waxaa waaya iimaankii waa zuula qalbigi waa madoobaanaya khayrkii waa yaraanaya ninkii wuxuu gaarayaa marxalo uusan kasoo noqon karin marka saas inuu yahay la ogaado oo waxyaalo badan laga laga duubo ama laga qoro ama laga laga xifdiyo oo la yiraahdo haddii aad maanta aad wax aad isku daydid inaad naga tegtid intaasoo dhan baan soo bandhigaynaa baa lagu leeyahay marka tii waxay ku hilifaysaa inuu yihahdo meel aan ka noqdo male hore leh meesha aan usii galo wabitaali markuu saa heerkaas gaaro yaa laleeya meesha kaligaa kuma tihid dad kalaa kula joogo markaasaa intii safka ku dhex jirtay oo dhan aa la baraya alle dadkaas walaal ka dhigo kuwii hore waa kaarkooda waa kaa qarxay kuwiiba markaan ayuu la shaqaynaya ayagaasuu la soconayaa ilaa ilaahay subxaanah watacaala un xal uu ka keeno imaa in arrintooda la ogaado imaa inay wax qabo waayaan imaa dad muslimiina inay dhibka soo gaarta ayaga sababtooda intaa unbaa ayna ka baxsanayn dariiqada ee qofka loo shaqaaleeyo siduu cadow u noqdo dabcan waa nin damiirkiisa iibsaday diintiisa iibsaday dad uga xun ma jirta dadkaas ayaga meel xun aynu ku dambaynayaan xataa waxaa la ogyahay dadka wadamanka loo adeegsado duwa dadkooda iyo dowladayaalkooda markii ay howshii lagalahay laga dhammaysto xataa kuwii ku shaqaalay way dilayaan lianna waxaa la diidaa sirtaas inay asigana ka fakato oo markaa la ogaado marka naar meel qabow male haddii uu meeshii kusii joogana waxaa weeyaan waa dhib haddii uu yidhaahdo waa ka baxaana ma keli karay marka nasalu llah asalaama wax aada u qiimo daran waay marka qadiyada basaasiinta waxaa uga xun baa la yidhaahdaa tayaar islaami ah ama majmuuca islaami ah in lagu guulaysto ninka oo madaxda u ah in la shaqaaleeyo oo cid kaleba u shaqeeyo macnaha tayaarkan dadkiisa badan ilaahay dartiisa isaga shaqaysanayaanoo dee meesha dacwo iyo diin ay usoo yimaadeen madaxii laakiin waxaa ka haysto nin cadow la shaqaynaya taasaa u daran taasaa u daran liannu si lagu ogaadaba maleba asigoo dadkii asaaba ka sarreeyabo tan u daran taas weeyaan marka cadowgii baaba asiga ishraaf u noqonaya howshi jihaynayo marka nimankaas waxa weeyaan dadka muslimiinta awoodoodii iyo camalkoodii oo dhan waa beer daroobay liannu madaxaba laga haysta soo maa ayib walidaalika mushkilada ay leedahay waxa weeyaan dadkaas ayaga ah waxaa loo towjiihinayaa ama loo tusinayaa tayaarkaas oo madaxa laga haysto horta wax qaban maayo asigana waxaa loo adeegsanayaa kuwa kale in lagu baabi'iyo yaftaciluun mashaakil badan inuu asiga iyo waxa mees saaxada ka jiro oo dhan inuu cadow uga dhigto marka waxaad arkaysaa dadka saasee calaamaadka lagu yaqaano awoodooda way ka duwan tahay liannahu ninkaa madaxda u ah waxaa weeyaan jihaad waaweyn oo la xiriira dhaqaalaha iyo maxaan ku iraahdaa waxa ay helayaan dadkii kale lamid ma ah imkaaniyadii dadna waxay marka dadkii kaleo ku hoos yara waxay u arkaan inuu ilaahay baraalli ka yaho tasiilaadkan iyo xoolahan badan ilaahay inuu u sakhira taskhiir min allahi tacaala inay tahay marka xoolahaas ayaga ah baciid ma aha in lala in loo soo mariyo jihaad islaami oo jamciyaad iyo oo meelo badan oon shaki la qabina loo soo marinayo marka tayaarkaasaa lagu dacmina baa laleeyahay tayaarkan calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid eh dowladaha islaamka oo cadowku kamaba ka hadlabo waxaa u daliila inuu cadow la haysto waxaan cadowga oo maanta caalamul islaami culayska ku haysto oo habeen iyo maalin ha la burburiya ayaga dowladahooda iyo shacbigooda iyo dhaqaalahooda dhahaya maba xisaabba uguma jirnaba in uguma jirtaba in laga hadlo asiga dhan dayib andimada waddanka ka jirto ama xukuumaadkane hadday hagaagsan tahay ummaddii oo dhan baaba ayidsan hadday xun tahayne ayaga kama hadlaan way soo dhoweynayaan bal waxaa laga yaabaa ammaan iyo magacyaal iyo awsaaf aysan lahayn oo aysan aan in lagu sifeey aan ahayn dadkii khulafaa u raashidiinka waxaan ka ahayn in ayagaba ay dulka saaraan oo dadkan waa awliyaa ul umuur u ah in laga dambeeya dad oo aada la wada ogyahay oo islaamkii cadowku wada ah yay magacyaal aada u qiimo badan dusha ka saarayaan waxaa uu dheeraadee waxa jamaacaadka kale dacwada kale cilmiga iyo xalaqaadkao dhanna way kasoo horjeedaan waxaan ayaga ahayn oo kasoo haray wuxuuda waa baatil waxay u arkaan in juhuudda weyn lagu bixiyo in waxaasi lagu baabi'i lahay marka cadowgu bay u adeegaysaa asigana wax ma qabanayo awooddiisana waxaa loo adeegsaday waxa jiroo dhan in lagu baabi'iyo bal waxay u arkaan waxaan jamaacaadka la yidhaahdo in ay uga dhib badan tahay islaamka acdaada kaloo la yaqaano waxay ku leeyihin kuwaana uga daran marka inaa cadow kale ka hadalna ma ahana kuwaan islaamka sheeganayo oo islaamaan u shaqaynaa dhayna inaan ka bilaawno waa juhdigeenna aan ku bixino marka waxay leeyihiin haddii camal kasta oo la qabto oo nimankan in laga shaqeeya aan ahayn waa waqtigaa layska dayaca bay ku leeyihiin marka hadafkooda hore iyo kan dambaba waxa weeyaan camalka islaamiga oo dhulka ay joogaan la joogo in la tasfiyeeyo meesha laga bixiyo marka waa dadka ugu khatarsan haddii la helabo in la helo tayaar dhan oo ninkii uga madaxda ahay la shaqaaleeyo wax uga daran ma jirto asigana waa la burburinaya ummadda kale wax wadana waa lagu burburinaya awood waxaa la siinaya uu heli karo inuu dadkaas ka takhalluso marka ninka camiilka ah sidaan hore u soo ishaarnay waxa weeyaan laba mid unbay noqonaysaa in jihadii soo dirtay in tiraahda bas hawshii adiga lagaa lahay waa dhammaatay soo bax hadduu markuu baxa inuu iclaansado ammaanna meel ah la geynaa hawshaasaan soo qabto waa ku ammaanna darajaada lagu siinaa amaa in arrintiisa ay kashifanto sidii markaa dadkii ku dhex noolay hadalka uu ka gudbinayo ninkan dadka lamid ma ah liannahu ninka oo basaaska si kastoo isku qariyo waxa weeyaan meelo badan baa laga ogaan karaa liannahu carabkiisa waxa kasoo duulaya afcaashiisa waxay qabanaya ninka taqiga oo ilaahay dartiisa ah iyo ninka oo iska dhigdhigaya isla mid ma aha walidaalika zuhayr ibn abi sulma nin layirah wuxuu iri wamahmaa yakun cinda mri'in min khaliiqatin wain khaalahaa takhfa cala annaasi tuclami buur qofka si kastuu uu u moodo dabeecada ku dhex jirta in uu dadka ka qari karo si kastoo ay ula muuqato ma dhici karta buuri si kastaba ha u mooda inay dadka qarsan tahay waa la ogaanayaa buuri marka taasna waxaa ka sii sarrayso kownkan sunno ilaahay baa xukunto sunan kowniyaa jirto laa tuxaabi axadan walan tajida lisunat illahi tabdiilan sunnadaas waxay ku aroortay annahu laa yaxiiqu lmakru sayu ila biahlih adiga haddaad dad inaad dabindaabyo u dhigta aada ugu tala gashay oo aad wax ku dabagedisid ilaahaygii koonkan iska lahayna adiguna bal wuxuu kaa qaban kara ogow marka ilaahay inuu kugu dabagediyo oo aad masiir ma imisaa la arkay dad badanoo oo basaasiin ahay dowladihii sirtooda gudbinaya inta la qabtay la icdaamiyey yacni way badan yihiin yani maalin kastaa la helaa tiibaa ku dabagadoontay marka waxa weeyaan qofku waxaa laga rabaa inuu ilaahay tala saarto asbaabtii uu waxaan isaga ilaali ahaa intuu qaban karana ou qabto ilaahay baana ka ilaalinaya markaa wallahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa billaahi waliyan wakafaa billaahi nasiiran haddii annaga aan shaqaale ilaahay aan noqonno oo wuxuu naga rabay aan fulinno intii aan kari karin ilaah noo dhammaystiraa in allaha say in allaha say maxay ahayd allahu yudaaficu can aladiina aamanuu waxa weye ilaahay dadka muminiinta waa difaacaya difaacaas macnaha waxa weeyaan wax badan aysan ogeyn yaa ilaahay subxaanah wa tacaala ka ilaalinaya marka ninka camiilka ah ama ninka basaaska ah waxaa lagu yaqaanaa tasarufaadkiisa asiga xataa waa shakiu iska qaba waxa weeyaan mar kasta saacad kasta amaa lagu ogaadayaa ku jirta lidaalika ilaahay munaafiqiinta markuu ka hadlaya yaxsabuuna kula sayxatin calayhim wixii kor wixii yeeraba wuxuu leeyay ma annagaa nagala hadlay maanta maxaa dhacay hadalkaas muxuu ahay liannahu shakigu iska qabaa in arrintiisa la ogaado aqwaashooda ma toosno afcaashoodana ma hagaagsano marka haddii la yidhaahdo keli ah warniyow dadaa nagu dhex jiro oo ay tahay tilaab in laga qaado waxaa laga yaabaa inuuba taas keli ay ay ku dhalis inuuba iska cararabo fiiri adiga kelimo yar waa la isticmaala caalamka dadkii wada fadhiyo yaa waxaan ogaanay dad nagu dhex jiro oo dad kalena u shaqeeya waana ku daba joognaa wakhtiga munaasabka markii la gaarana annagaa soo kashfi doonna haddii nin mas-uul ou yiraahdo waxaa laga yaabaa in intoodaba habeenkaas ay ay dheelmadaan oy cararaan waxay leeyihin arrintiina waa loo ogaaday yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduw faxdarhum qaatalahum allah marka waa dad sidaas u sahlan weeyaan carabta waxay dhihi jirtay kaada almuriibu an yaquula khuduuni ninka iska shakisan wuxuu ku sigtaa inuu yihahdo war anigaa tuuga lay qabto haddii dad dad hadda nin dembi galay haddii dadka lasoo wada aruuriyo xaafadda ku jiro nin baa dad dilay ama da wax buu xaday ama qof buu macnaha dhib u geystay haddii laysku keeno ayadoon waxba loo haynin dadka indhahooda markay la fiiriyo ninka dembiilaha ah waa ka duwan yahay waxa weeyaan dhidid badanaa ka daadanay cabsi badan waa isla jarayna asiga dhan sibuu xaaladiisa ay tahay ayadoon cidka la ogaanin haddii inta la qabto guri lala galo lira waa lagu ogaaday hore wax iska ixtiraaf intaanan aanan aanan ku dilin haddii la yidhahdo inuu wixii ka kacaba dhici karto marka waa sidaas oo waxa weeyaan qofka wax kasta haddii uu isku dayo inuu qariyo ma qari karayo marka sidaa daraaddeed baa ilaahay uri ina kayda shaydaani kaana daciifa ina kayda shaydaani kaana daciifan marka adiga waxaa lagaa rabaa keli a tabartaada intay la eg tahay hagaabinin amni samayso dad amniyaadka ku dabagal ama dowlad ahaaw ama camal islaami ku jur ama sharikaad lahaaw waxaa la rabaa jaanib amniga inaad ka shaqaystaa la doonayaa marka ninkaas haddii la mutaabaceeyo ama safar lala galo waxaad arkaysaa ninkii aad awal salaatuleyl iyo safka hore ku jiri jiray markuu is yiraahda meel maanta cid ku ogaata male waxaa la arkaan sooma salaad dukanayninba war siday wax yihiin war ninkaan ninkii aymaad haddii kor laga fiiriyo ou is yiraahda maanta lagulama joogo ninkiioo salaadiba dukanayn aad arkaysaa ninkiio howlo kaleba ku dhex jirabo marka qofkii wax badanaa ku dhalinaya waxaa soo baxaya qofkan shaksi u haynay inuu shaksi keligiis inuu yahay ashkhaas badan inuu ka kooban yahay oo wajyaal badan oo uu leeyahay walidaalika ninka markuu xun yahay duu wajhayna la yidhaahdaa qoladan uu tagaa siba ula dhaqma qoladan uu tagaa si kale uga muuqanaya marka xarakaadkaas wax badan baa lagu ogaan karaa calaa kulli xaal masalada ah in ay muslimiinta is ilaaliyaan oo ay dhici karta ninkaa walaalkaa aada isku tirinaysid in dhabarkaada dhabarka kaa jibiyo dad badanoo saxaabo oo waa wanaagsan baa waxaa ka dhacay sidii xaatib ibni abi baltaca markii maxaan ku ihahdaa nebiga inuu quraysh ku duulo uu doonayay iyo warqad intuu qorow naag u dhiiboori nebiga waa idinsoo socdaa layska ilaaliyo diin xumo iyo gaalnimo kama ahayn laakiin wuxuu lahaa un quraysh dad iyo hanti baa kaa dhex yaallo haddii adiga aadan gacan ku yeeshanin dadka muslimiinta nin kastaba qaraabadiisa qaarna muslim waa qaarna gaala waa kuwaas ayaga ay difaacayaan adiga yaa ku difaacaya marka abaal ku yeeshabou islahaa tiiba haddana waxi baa lagu kashfiyey oo dee wixii qisidiisa ay ku dambaysa waa la ogyahay marka nasal allah subxaanah watacaala an yaxmiyana min kaydi alacdaa wa an laa yaxiqa almakru sayu ila biahlihi wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin